بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويل للمطففين سورة المطففين وسورة كسو دكتي مكة وهاللحية صدن آيضات suuradani maadaama ay maka ku soo degtay waxaa weeye ahdaaftii ama ulajeedooyinkii ay suuradaha maka ka hadli jireen ayay ka hadlaysaayo caqiidada ayay ka sheekaynaysaa yacni dacwat alislaamiya iyo sida nimanka islaamka ka horjeeda looga hortegi lahaa suuraddu waxay ku bilowday inay ilaahay yacni xarbo inuu ku iclaamiyey oo shaaca kaga qaaday kuwa oo fudfududeeyo oo dhidhimo dadka mucaamaladooda oo waxa la beegayo iyo waxa la miisaamayo oon aakharana ka cabsanaynin xisaabna aan wakhtigaas aadka u dhib badan aan xisaabtoodaba ku darsanayninba marka sidaasuu ilaahay wuxuu u yidhi weylu lilmutafifiin waxaa marka ku xigtay inuu ka sheekeeyo kuwa ashqiyada ah ee dhur darsaday ee ayaanka daran ee fujaarta la yidhaahdo aakhare waxaa qaban doona markii naarta jaxiima loo kaxeeyana wuu ka sheekeeyey kalaa ina kitaaba alfujaari la fii sijiin haddana wuxuu aayaddu ku soo khatimtay dadkii oo baariyiinta ahaa ee muttaqiinta ahaa iyo ilaahay waxa uu u diilay oo naciimu lkhaalid addaa'im iyo karaamo iyo ciza wixii u diyaariyey yaa haddana suuraddu ayay ku soo khatimtay sidaa weeye daa'iman qur'aanka waa la isbarbar dhigaa labada qolo min cibaadillaahi alakhyaar si uu qofka marka uga doorto meesha uu marayo bismi illaahi araxmaani araxiim weylun waadi halaag ah weylun marka weylun ama waxaa le waa waadi oo jahanamadu ay ilaahay ka nabadgasho kuleyl wuxuu ka qabo weylun lilmutafifiina kuwa dhindhimayo oo yaryaraynayo ayuu u sugnaaday alladiina kuwaasoo idaktaaluu markay beegtaan cala annaasi dadka korkooda fiili calaa buu qur-aanka ka arbiyay oo dadkii yaa wax ayna xaq ugu lahayn ayay ku xambaarayaan weylun lilmutafifiina alladiina idaktaaluu hadday beegtaan cala annaasi dadka korkiisa idaktaaluu cala annaasi dadka korkiisa haddii ay ku beegtaan aw wasanuuhum weylu lilmutafifiina aladiina idaktaaluu cala annaasi yastawfuuna way oofsanayaan waxaa weeye gacantay weli ku sii riixiyo keylkii wixii la beegayey iyo wixii la wasnayay si fiican bay dadka ayay uga oofsanayaan markay iyagu ay muxuu ahay dadka ka iibsanayaan weylu lilmutafifi waidaa kaaluuhum dadkii hadday u beegaan oo wasanuuhum haddii ay u miisaamaan yukhsiruuna way khasaarinayaan waidaa kaanuu linnaasi kaaluu linnaasi oo wasanuu lahum yunqisuuna way nusqaaminayaan alkeyla waxaa weeye keylka oo beegidda ah iyo walwasna miisaanka mufasiriintu waxay yidhaahdeen nasalad waxay ku soo degtay fii rajulin yucrafu lagu yaqaano abi juhayna kaana lahu saacaani laba suus buu iska lahaa ya'khudu biaxadihimaa midkood dadku kaga beeganaya ku qaadanaya waxaa weeyaan wa yuctii bilaakhar midka kalena waxaa dadka ayuu wax ku siinayaa wa huwa waciidun likulli man tafafa alkeyla walwasna waxaa loo goodiyey oo loo cagajugleeyey likulli man tafafa alkeyla walmiisaana qofkii oo fududeeyo waqad ahlaka allaahu ilaahay wuu halaagay qowma shucayb libaksihi markay nusqaamiyeen almikyaala walmiisaana wa fi lxadiid xadiid nabiga waxaa ka sugnaaday walaa tafafuu ma ayna fududaynin qoomi alkeylu waxa la beegayo ilaa municu nabaata ilaahay inuu xataa hadduu roob do-o inuu nabaad iyo tigaad inuu u soo bixiyo waa loo diidayaa wa ukhiduu bisiniina waxaa weeye abaarna waa lagu qaban alaa baraaruga eh yadunnu waxaa weeye ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuthuun alaa yadunnu alaa yadunnu miyayna malaynaynin ulaa'ika kuwa annahum iyaga mabcuuthuuna in la soo saari doono aakharo liyowmin yoom maalin cadiimin oo weyn oo aad iyo aad waxaa casiib oo aad u adag shadiidulhawli kathiirulfasaci argagixisina uu weynahay shidadiisuna ay adag tahay yowma maalin weeye yaquumu nnaasu dadka ay istaagayaan lirabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigiisa ayay isu taagayaan yowma yaquumu nnaasu fi lmaxshar xufaatan curaatan iyagoo kabala oo qaawan khaashiciina khaadiciina lirabbi alcaalamiin ayay u istaagayaan waxay istifhaankuna waa tacajub weeye maalintiina waxaa lagu tilmaamay inuu aad u weyn yahay wa qiyaamu nnaasi lilaahi khaadiciin wa wasafahu birabbi alcaalamiin caalamka rabbigoodu inuu yahay waa daliilun calaa cidami hada dambi wahwa tadfiif kol haddii layili rabbi alcaalamiin ay u istaagayaan dembiga uu leeyahay fududaynta wax beegidda iyo wax miisaamidda la fududaynaya ayuu daliil u yahay wa fi lxadiidi can ibni cumar waxaa ka sugnaaday ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nabigii ilaahay qaala inuu yidhi yowma maalin yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiina ay dadka rabbialcaalamiin isu taagayaan oo ishortaagayaan xataa yaqiiba ilaa uu muxuu ahay ka muquurto oo kaga kaga iilo axaduhum midkood fii rashxihi dhididkiisa ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhegihiisa niskooda ayuu mxuaha dhididkiisibuu sidii biyihii ayuu maquuranayaa uu dhexgelayaa markaasuu ilaahay wuxuu sheegay qoladii oo fujaarta ahayd meesha ay ku dambayn doonaan iyo kuwii wanaagsanaa mid walba ayaa la sheegay kallaa marka liyartadaca haaulaai almutafifuuna kuwaas wax fudfududaynayo ha ka joogsadeen halmaankan oo bacdiga ay halmaansan yihiin iyo abaalmarinta lais abaalmarin doono maxaa yeelay fa ina kitaaba acmaala alashqiyaai alfujaar kuwa faajiriinta ah ee shaqiga ayaanka daran acmaashoodii waxay ku sugan tahay la fii sijiin sijiin waxay makaan dayiq waa meel cidhiiri ah oo fii asfali saafiliina meesha ugu hooseysa oo ugu hooseyso dhulka naarta ugu hooseysa weeye markaasuu ilaahay wuxuu ihi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow maa sijiinu sijiin wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey istifhaamun waa istifhaam oo litacdiimi weynayn iyo u sugnaatay watahwiili iyo weynayn ay hal taclamu miyaad og tahay maa huwa sijiin sijiin wuxuu yahay miyaad garan huwa waa laguu sheegayaa kitaabun kitaab weeye marquumun oo muxuu ahay lambar loo yeelay oo raqam loo yeelay kitaabun marquum huwa kitaabun maktuubun karaqami fi thawbi sida uu muxuu ahaayey sawirka uu ugu dhegan yahay marada saasoo kale weeye laa yunsaa walaa yumxa lamana halmaamayo lamana tirtirayo acmaashii dadka sharka badan ayaa muxuu ahay lagu sugay oo meesha ku qoran ibnu kathiir wuxuu yihi sijiin ma'khuudun min asijni waxaaweye xabsiga ama muxuu ahay jeelka ayaa laga soo qaatay wahwa diiqu qofka hadda waa la ogyahay markii la xidho siduu cidhiidhi u gelayo walamaa kaana masiiru lfujaari gaalada masiirkooda ilaa jahannama jahannamo ayuu ahaaday wa hiya asfala saafiliina naarta meesha ugu hooseysa weeye wahwa waxay kulmisa hiya tujmicu diiqa wasufuula hoosayn iyo ciriirinimo waxaa weye akhbara tacaala anahu kitaabun marquum bimacnaa maktuubun mafruuqun minhu waa la qoray waana laga faaruqay oo mar dambe gadaal loogu noqon maayo laa yusaadu fiihi axad qofna waxba loogu kordhin mahayo walaa yunqasu minhu axad qofna wax laga naaqusinayo ma jiro waylun waadi jahannamo ah yowmaidin maalintaa lilmukadibiina kuwa wax un beeniyo oo towxiidka beeniyo oo aakharada iyo bacsiga iyo xisaabta beeniyo ayuu u sugnaaday aladiina kuwaasoo yukadibuuna beeninayo biyowmi ddiini abaalmarinta maalinteeda yukadibuuna biyowmi alxisaabi waljazaa wamaa yukadibu mana beeniyo aakharada wamaa yukadibu bihi ilaa kullu muctadin mid xadgudbay kulligii unbaa beeninaya wamaa yukadibu biyowmi alxisaabi waljazaa ilaa kullu mutajaawizin alxadda mid xuduudda ka tilaabay oo gaalnimo iyo baadinimo oo mubaaliqun fi lcisyaani waatuqyaani kathiiru laathaam caasinimo iyo kibir iyo dembiile ah markaa kabacdi waxaa weeye ilaahay wuxuu sii caddeeyey dembigiisoo idaa tutlaa haddii la aqriyo calayhi kaas korkiisa aayaatunaa aayaadkana haddii lagu aqriyo qaala wuxuu yidhaahdaa asaatiiru alawaliina waa kuwii hore beentoodii weeye waxyaabihii oo sheekooyinkii laga soo guri ee baatilka ahaa aayadaha ku hadlaya bacfiga in la is soo bixin doono in la is abaalmarin doono wuxuu odhanayaa waa sheekooyinkii iyo khuraafaadkii dadkii hore oo ay soo qoreenoo ay ku qurxiyeen kutubtooda kallaa ha ka joogsada waxaas sidaa qur-aanku ma aha bal iskaba dhaafe raana waxaa daboolay calaa quluubihim waa rayn oo waa midhir wey way quluubtoodii ayaa midhidhay kallaa bal raana waxaa daboolay calaa quluubihim quluubtooda maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna inay shaqaystaan kuwaa faajirka ah hadalkaa baatilka ha ka joogsado oo qur-aanku waa asaatiiru alawaliina iyo wixii la mida uu leeyahay ee quluubtoodii waxaa daboolay wixii ay kasbadeen oo dunuub ah fatamasa basaa'irahum basiiradii oo qalbiga wax lagu arki lahaa ayuu owday walaa yacrifuuna arushda markaa min alghayi may yaqaanaan hanuun baadi ka garan mahayaan araan waxaa leeyahy huwa dembu cala dembi waa dembi dembi la kor saaray xataa yaswadda alqalbu ilaa qalbiga uu ka madoobaado kallaa ha ka joogsadeen innahum iyagu cadaabka weyne ku dhici doono can rabbihim rabbigooda yowmaidin maalintaa lamaxjuubuuna waa kuwii laga xijaabo weeye kallaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna ha ka joogsadeen baadidooda iyo waxaa weeyaan iyo kibirkooda aakhare markii la gaaro ilaahay ma arkayaan waxaa weeye sidaa daraaddeed falaa yarowna imaamu shaafici wuxuu yidhi wa fii haadihi alaaya aayaddani waxaa ku sugan daliilun calaa ana almu'miniina mu'miniinta yarownahu caza wajalla ilaahay inay arkayaan wa qaala maalik alimaam maalik wuxuu yidhi lamaa xajaba acdaa'ahu ilaahay markuu iska qariyay cadowgiisii falam yarowhu tajallaa wuxuu u daahiro u muuqday liwliyaa'ihi awliyadiisii xataa yarowhu ilaa ay ka arkaan uma intaa lagaga tegi mahaye innahum kuwaa fujaarta ah lasaaru ljaxiimi naarta jaxiima kuwii gelaya weeyo oo ku gubanayo innahum maca alxirmaani can ru'yati raxmaani iyagoo laga hoojiyey inay rabbiga raxmaanka arkaan haddana waxaa way naarta jaxiimkay gelayaan cadaabkeedana way dhadhamiyaan way dhadhaminayaan uma yuqaalu waxaa lagu odhanayaa haadaa kan alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen bihi isaga tukadibuuna inaad beenisaan uma taquulu lahum khasanatu jahannama jahannamo kuwii ka adeegayay calaa wajhi taqriici waxay ku odhanayaan watawbiikhi iyagoo la canaanaynayo haada alcadaabu aladii kuntum bihi tukadibuuna fi dunya waa cadaabkii markii aad adduunyada joogteen aad beenin jirteen weeyaan afa sixrun haada am antum laa tubsiruuna siduu ilaahay u yidhi weeye halkaa waxaanu kaga baxnay nimankii fujaarta ah ee dembiilayaasha ahaa iyo sheekadoodii halkana waxaan ka gelaynaa dadkii ilaahay u nicmeeya abraarta ahaa kallaa ina kitaaba alabraari la fii ciliyiina kallaa radcun waxaa weye canaansho iyo wasajrun canaan weeye laysa alamru ma aha amarku kamaa yazcumuuna siday moodayaan gaaladu can musaawaati alfujaari bilabraari kuwa faajiriinta ah in ilaahay uu la simayo kuwa abraarta ah sidaa ma ma aha bal kitaabuhum fii sijiin kitaabkooda kuwa fujaarta waa xabsi buu ku jiraa wa kitaabu alabraari kuwa mutiiciinta ah ee ilaahay baariga u ana fii ciliyiina jannada sare ayuu joo- yuu ku ku yaalaa wahuwa makaanun caalin waa meel waxaa musharafin oo waxaaway korayso fii aclى اljannati qaala fi tashiil wuxuu ku yidhi walafdu ciliyiina lilmubaalagati waxaa weeye waa mubaalaqa oo lagu xeel dheeraaday wa huwa mushtaqu min alculuwi waxaa weeye saraynta ayaa laga soo qaaday liannahu waa sababun fi ir- fi irtifaaci darajaati fi ljanna jannada darajood- darajaadkeeda sareeyo weeye ow liannahu fii makaanin caliyin ayay ku sugan yihiin rafiic faqad ruwiya annahu taxta alcarshi carshuraxmaanka hoostiisa weeye wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey baa layidhi nabigeenna maa ciliyuuna ciliyiin wuxuu yahay tafkhiimun wa tacdiimun waa weynayn oo sha'nigiisa la weynaynayo yaa muxamed maxaad ka ogtahay maa huwa ciliyuun kitaabun kitaab weeye marquumun oo la qoray yashhaduhu waxaa xaadiraya almuqarabuuna kitaabu labraar waa kitaab oo la qoray oo maktuubun fiihi acmaaluhum baa lagu qoray wahuwa fii ciliyiina fii aclaa darajaati aljanna jannada meesha ugu sarreeyana wuu joogaa waxaa ka markhaati kacaya almuqarabuuna min almalaa'ika ina ruuxa aljannati idaa waxaa qubidat sucida biha ila asamaa'i cirka ayaa loo- lala aadaa wafutixat laha abwaabu samaa'i cirkana waa loo furfuraa malaa'igta ayaa bilbushraa yaa marka u bishaaraysa markaasay muxuu ahaayey ilaa ay carshiga agtiisa ay ka gaaraan fayakhruju lahum riq- waxaa riq- raqun riqun kitaab oo yuktabu fiihi wayukhtamu calayhi binnajaati min alxisaabi waalcadaabi inay xisaab iyo cadaaba ka badbaadeen wayashhaduhu almuqarabuuna markaasay malaa'igtuna ka markhaati kacaysaa ina alabraara kuwii mutiiciinta ahaa ee ilaahay baariga u ahaa lafii naciimin tu- waxaa weye mutiiciintii jannaati alwa- wa- waarifati oo hooskeeda muxuahay uu weyn yahay ayay ku- yay ku nicmaysanayaan cala alaraa'iki sariiraha korkooda ayay yanduruuna ka daawanayaan waxa ilaahay uu siiyey iyo markaasaa quruxda ayay ku faanayaan ilaa maa acadda allaahu ilaahay wuxuu u diyaariyeeyey oo karaamo iyo nicmo ah ayay halkaa ka daawanayaan tacrifu waxaad ka- waad aqoonsanaysaa qofka lala hadlayow ama nabigow fii wujuuhihim wejiyaashooda nadrata naciimi nicmada iftiinkeeda ayaad ka aqoonsan marka maxaad u malay idaa ra'aytum tacrifu annahum ahlu nicmatin ilaahay inuu u nicmeeyey adduunyadaaba sidaa ah oo qofka iska ladanna aad wejigiisa ka akhrisan qofka busaaradaysanee dhibaataysanna aad wejigiisa ka akhrisan marka aakhare maxaad u malayn markaad wejigooda aragto min annuuri waalbayaadi waalxusni waxay nuur cad iyo- iyo caddaan iyo wanaag ayaad ku arkaysaa min bahjati suruuri wa- wa- wa rownaqihi iyo waxaa weeyaan dhalaalka faraxa iyo rownaqiisa quruxdiisa yusqowna waa la waraabinayaa min raxiiqin makhtuumin waxaa weeye khamro oo la- oo makhtuum ah oo daboolan oon la furaynin iyaga markay cabayaan ma ogiya yusqowna min khamrin fi ljannati baydaau tayibatan saafiya ayay muxuu ahaaye ayay ka cabayaan halkaasaa ilaahay ka waraabinayaa tilka alawaani ayay muxuu ahay ku cabayaan khitaamuhu meesha ugu dambaysana miskun udgoonkiisa fiir qur'aanka ilaahay suu wax u cabirayo aakhiru sharaabi tafuuxu minhu raa'ixatu lmiski ayaa ka soo udgeysa maxaa yeelay hadda bini aadamku markuu wax cabo ama wax cuno marka dambe wuuba ka yaqisoona wuu nici laakiin jannadu sidaa ma ahee marka ugu dambaysa udgoon ayaa soo baxaya wa fii daalika kaa aanu sheegnay oo ilaahay uu noo tilmaamay falyatanaafas ha u tartameen almutanaafisuuna kuwa u tartamayo ha u tartameen wa fii haada anaciimi waasharaabi alhaniy waxaa weye waxyaabaha la isugu nicmeeyey iyo cabidaa la cabayo waxaa weeye dadku ha u ha u tartameenoo ha ha u- ha- ha u tartameen yuu ilaahay yidhi وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه كان لغو برحي من تصنيم وتصنيم يمزج ذلك الرحيق من عين عالية الكلا لغو دريا هي أشرف شراب أهل الجنة أهل الجنة ده وحي عدا- عبان أغو شرف بدن وي تصنيم بالإله هذا إلهي باسيف أسره وحول عينا وإل yashrabu ay ku- ka cabayaan bihaa isha almuqarabuuna kuwa ilaahay u dhow hiya caynun fi ljannati waa waa- waa il oo jannada ku taallo oo yashrabu minha almuqarabuuna ay ka cabayaan taas weeyaan tasniim as- ismu caynin fi ljannati yashrabu biha almuqarabuuna ay ka cabayaan weeye yidhi ilaahay intaa markii lasoo sheegay abraarta iyo wixii ilaahay u diyaaray iyo kuwii fujaartaha iyo meeshii ku dambaynayaan adduunkii baa noo soo noqday iyo kuwii fujaarta ahaa ee ku, ku, ku jeesjeesayay dadka baariyiinta ah ilaahay wuxuu ihi ina aladiina kuwii ajramuu dambaabay gaalada ahaa ina aladiina ajramuu kaanuu waxay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaanuu waxay ahayn min aladiina aamanuu kuwii rumeeyey yadxakuuna inay ku qoslaan ayay ahaayeen waa mujrimiin dabeecadooda waa mujrimiin markaasaa mu'miniinta yay ku jeesjeesayaan aayaddan waxay ku soo degtay qurayshta nimankoodii waaweynaa abijahl iyo wixii la mida markii ay maraan cali ibni abi taalib iyo jamaacatu min almu'miniina fadaxikuu minhum wastakhafuu bihim way ku qoslayaan way fududaysanayaan waidaa maruu bihim hadday soo maraanna yataghaamazuuna way isu iljabinayaan way isu iljabinayaanoo iyagoo xaqirayo ghamaza bacduhum bacdan biacyunihim indhahooday u iljabinayaan sukhriyatan iyagoo wastihzaa'an iyagoo ku jeesjeesayo waxay mufasiriintu waxay yidhaahdeen mushrikiintu waxay ahaayeen asxaabu rasuulillaahi haddii ay maraan inay isu iljabiyaan iyaga oo xaqirayo markaasa waxay dhihi- waxay odhan jireen jaa'akum waxaa idiin yimid muluuku dunyaa adduunyada boqoradeedii ilaahay baana markii ka dhambe ka dhibay oo waana ognahay inay adduunka boqoradiisii noqdeen ayay odhanayeen waida nqalabuu markay noqdaan ilaa ahlihim reerkoodii markay u noqdaan gaaladii inqalabuu way noqonayaan faakihiina iyagoo ku faakihaysanaya oo ku macaansanayo jeesjeeskooda iyo xantooda iyo hilbahooda ay cunaan waida insarafa almushrikuuna warajacuu ilaa manaasilihim wa ahlihim rajacuu mutaladidiina yatafakahuuna bidikri lmu'miniina mu'miniinta sheegsheegidooda iyo walistikfaafi bihim sidaa ayay ugu jeesjeesayaan waidaa ra'owhum markii ay arkaanna qaaluu waxay odhanayaan ina haaulaa'i kuwan mu'miniinta ah ladaaluuna way baadiyeysan yihiin waxaay leeyihiin aakhare iyo adduun iyo kuwan maxamed rumeeyey oo shahawaadkii adduunyada iska dhaafay kuwani way baadiyeysan yihiin dantooda ma garanayaan ilaahay wuxuu ihi wamaa ursiluu lama dirin calayhim korkooda xaafidiina idinka waardiyeeya ilaahay ma una odhanin gaalo yahay nimankan acmaashooda waxaa weye indhe indheeyoo waardiyeeya ilaahay ma una farin marka waxa wax aan loo dirin ayay ku mashquulsan yihiin oon loo tala saaranin falyowma maanta aladiina kuwii aamanuu rumeeyey min alkufaari gaalada ayay yadxakuuna ku qoslayaan aljazaau min jinsi alcamal baa la yidhaahdaayo adduunyada jazaan wifaaqan kol haddii adduunyadii ay ku qosleen iyaguna maantay ku qoslayaan cala alaraa'iki sariiraha korkooda ayay yanduruuna ka fiirinayaan markaasuu ilaahay wuxuu yidhi naarta iyagoo naarta ku jira halkaa ka daawani waxaa yuqaal liahli nnaari wahum fi nnaari akhrujuu baxa fatuftaxu lahum abwaaba annaari baa loo furayaa faidaa ra'owhaa haddii ay arkaan qad futixad aqbaluu ilayha yuriiduuna alkhuruuj inay baxaan bay dooni waalmu'minuuna yanduruuna ilayhim cala alaraa'iki sariirahay iyay ka fiirinayaan faida intahow ilaa abwaabiha markay naarta irideeda yimaadaan ukhliqa duunahum waa laga xidhi fayadxaku minhum almu'minuuna mu'miniinta ay adduunka ku qosli jireen yaa iyagana markaa ku qoslaya sidaa weeyaan hal huwiba alkufaaru gaaladii ma la abaalmariyey maa shaygii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay sameeyaan marka nacam waa la abaalmariyey sidaa ayay jawaabtu noqonaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu linshiqaaq suuradda suuratulinshiqaaq la yidhaahdo oo muxuu ahay adduunkao dhan uu dildilaacayo makay ku soo degtay maka hadday mar ku soo degtayna hadde waxay ka sheekaynaysaa caqiidada saan u sheegnay oo weliba u badan xagga aakhirada ayay ka sheekaynaysaa alla wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala idaa goortii assamaa'u cirki inshaqad ay dildilaacdo haadihi alaayaatu bayaanun liahwaali alqiyaama ayay ina tusaysaa ida asamaa'u inshaqad oo waadinat ay ogolaato lirabbihaa rabbigeeda ay ateecdo wa xuqat lahaa wastamacad liamri rabbihaabay yay dhegaysatay oo ilaahay amarkiisibay u hogaansantay waxaa weeyaan wa xuqad garna way ulee daw bay u leedahay allihii abuurtay inay adeecdo oy dildilaacdo waxaa gar bay u leedahay wa ida alardu dhulkii muddad haddii muxuu ahay la fidiyo wa ida alardu muddad wa idaa goortii alardu muddad ay zaadad sicatuhaa ay ziyaado wa alqat ay rido maa fiihaa wixii dhexdeeda ku jiray oo watakhallad ay iska soo saarto ramad maa fii jawfihaa wixii gudaheeda ku jiray oo wixii dadkii dhintay iyo waxalla wixii kanzi iyo waxay dadku isku diriri jireen iyo macaadintii yay bannaanka u soo saaraysaayo bannaanka ayay keenaysaa wa adinad ay markaa ay ogolaatoy adeecdo ay maqasho lirabbihaa rabbigeeda wa xuqad ay xaq noqoto hee idan waxaa weeyaan markaa maxduufun liyakuuna ablaqa fi tahwiil jawaabtii waa la gooyey markay sidaa dhacdo oo saa dhacdo oo saa dhacdo hee waa la gooyey idaa xadatha haddii wixii soo hormaray hadduu dhaco laqiya alinsaanu insaanka wuxuu la kulmayaa min ashadaa'idi dhibka iyo walahwaali howlka maa laa yuxiitu bihi alkhayaalu wax aan la suuraysan karin ayuu insaankii markaa ayuu la kulmayaa ilaahay marka insaankii markuu adduunka joogay yaa lala hadloo yidhi waxaa weye adduunkani raaxa kuma qabtide tan aakhare ee dhibkaa leh ha ku darsanin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha alinsaanu insaankiyow innaka adigu kaadixun kii rafaadaya oo dhibtoonayaa tahay ilaa rabbika rabbigaa aakhare ilaa aad ka gaarto adduunyadani raaxa ma taalo kadxan waxaa way dhib ayaad dhibtoonaysaa fa mulaaqiihi ilaahay baad la kulmaysaa alle ayaad la kulmi doontaa waa likulli insaan baa lala hadlayaa marka markaad la kulanto fa amaa man uutiya qofkii la siiyo waa qofka dhibkii adduunka ka baxaye raaxo galaye fa amaa man uutiya kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi qofkii laga siiyo fa sawfa mar dambe ayaa yuxaasabo la xisaabayaa xisaaban xisaab yasiiran oo yar ayaa la xisaabayaa tu fudud oo tii uu nabigeenna inama alcardu uu yidhi xadiidka sidii ku soo arooray waxaa weeye inama alcardu waxaa weye waxaa ma samaysay waxaa ma samaysay markuu qirto oo haa rabbigayo haa uu yidhaahdo markaasaa waxaa leeya aakharadiina waa lagu adduunkina waa lagu asturay haddana waan kuu dhaafnay wayanqalibu wuu gadoomayaa ilaa ahlihi ahalkiisii masruuran isaga oo faraxsan wa amaa man qofkii uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaashiisa laga siiyana fa sawfa mar dambe ayuu yadcuu u yeedhayaa hubuuran halaag buu u yeedhanayaa wayaslaa wuxuu gelayaayoo ku gubanayaa saciiran waxaa weye naarta oo muxuu ahay hurayso maxaa yeelay innahu isagu kaana wuxuu ahaa fii aalihi reerkiisa dhexdiisa ayuu masruuran faraxsanaa innahu isagu danna wuxuu maleeyey alla yaxuura inuusan noqonaynin oo aakhare aan la soo bixinaynin ayuu u maleeyey balaa waa la soo celinayaaye inna rabbahu rabbigiisa kaana wuxuu ahaaday bihi isagaa insaanka ah basiiran wuu arkay wax alla wuxuu samaynayey iyo siduu u dhaqanaya adduunka markii la joogay wuu arkayey ilaahay wuxuu ihi falaa uqsimu waan dhaaranayaa ama ma dhaaranayo eh bishafaqi waxaa weeye markay qoraxdu dhacdo midabka guduudka ah kuma dhaaranayo ama waan dhaaranayaa walleyli habeenkii baan ku dhaaran iyo wamaa wasaqa wuxuu kulmiyey waalqamari waxay dayixina waan ku dhaaran ida tasaqa hadduu kaamil noqdo eh latarkabunna waad maraysaan abaqan waxaa marxalo can abaqin bacda abaqin waxaa weeye abuurista bini aadamka oo min nudfatin min calaqatin min mudqatin taasuu ilaahay sheegayaa iyo marka mxa dhifli haddana sheekh haddana kidaa latarkabunna طabaqan can طabaq famaa lahum maxaa u sugnaaday kuwan laa yu'minuuna ayna rumaynaynin waidaa quri'a calayhim alqur'aanu qur'aanka haddii lagu aqriyana laa yasjuduuna ayna u sujuudaynin wallaahu subxaana wa tacaala aclam halkaa ha inoo joogo tafsiir